warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
subax wanaagsan idalkiinba dhegeystayaal goob weliba idaacadda kala socotaan kusoo dhawaada qodobada wararkeeda idin hayso saacadda subaxnimo waxaa ugu waaweyn guddiga madaxweyne u xil saaray inay baaritaan ku sameeyeen saraakiisha guddiga e b c oo maanta baaritaan ku sameynayo irene masid sidoo kale wararka waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka ruushka putin oo wacad ku maray in uu weerarayo dhanka iyo adeegyada tamarta iyo goobaha tamarta ee dalkaasi ukraine iyo taliyihii nisa ee gadow oo qorax lagu dilay subax wanaagsan mar kale dalinkiima dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegantahay sagaalka bisha disembar sanadka labada kun labaiyo labaatanka anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya dhegeystayaal guddigii madaxweynaha dalka william ruto uu soo saaray ayaa waxa ay bilaabayaan inay baaritaano ku sameeyaan afarta saraakiil ee ka tirsan guddiga i e b c oo shaqada laga joojiyey waxaana la filayaa kulan maanta inay qabsadaan oo ku beegan sagaalka bishan aan ku guda jirno disembar saddexda saraakiila guddiga e b c ee soo gudbiyaba warqadahooda iscasilaada inay warqadahooda si rasmia u gudbiyaan guddigan uu hogaamiyo garsoore agri mujalile ayaa waxaa la filaya inay baaritaano anirada ay baaritaan ku sameeyaan dacwadda ay gudbisay irene masit oo ka tirsan guddiga i b c oo iyadu ah keliya shaqsiga ilaa iyo haatan aan iscasilin waxayna waxaana u doodaya qareenka lagu magacaabo donald kip korir waxayna sheegaysaa in ay ama ay kuna doconaysay inaysan iscasilin sarkaalka guddiga e b c francis wanderi ayaa waxa uu noqonayaa sarkaalkii ugu dambeeyey guddiga e b c oo asaguna iscasilo toddobaadun kadib markii shaqada laga joojiyey warqadda uu madaxweynaha u diray francis wanderi waxa uu sheegay in tallaabadiisu ay tahay arrin uu sheegay in shacabka ay bartilmaameedsanayaan oo waxyaabo kala duwan laga sheegayo isagoona ku salaynaya ama coskanaya warar been abuura uu sheegay in shacabka ay adeegsanayaan islamarkaana sumcaddiisa ay meel looga dhacday wandheeri waxa uu sheegay inuusan isu casilin in uu yahay shakhsi ku xadgudbay ama sheegaya in doorashadii dalka ka dhacday ama eedeymaha kala duwan ee lagu eedeynaya uusan ahayn balse keliya uu sheegay in ay jirto xilli ay imaanayso mar waddanka uu ka muhiimsan yahay danaha iyo sidoo kale shakhsiga wanderi ayaa waxauu ku biiraya saraakiisha kale ee guddiga e b c juliana jerera oo ay ahayd guddoomiye ku-xigeenka guddiga e b c oo ilaa isniintii aniradda iyaduna iscasishay justice nyagaya oo isaguna toddobaadkiiana kusoo gudubay aniradda justus nyangaya oo toddobaadkii aanu kusoo gudubnay maalintii jimcaha isagoona iscasilay wanderi ayaa waxa uu sheegay in xubnahan oo loogu magacdarayba haatan jerera for oo taasi astaan u ah afartii xubnood ka tirsan guddiga i b c ee doorashadii guddoomiyaha guddiga i b c wafula jabukati uu ku dhawaaqay bishii agost shan iyo tobankeedii ay ka hor imaadeen ayagoo sheegaya in taasi aysan ahayn natiijo aan rasmi ahayn balse xubnaha madaxweyne ku-xigeenka iyo xulafadiisa ayaa waxay ku eedeynayaan afartan sarkaal inay doonayeen inay ka hor imaadaan rabitaanka shacabka islamarkaana ay ku xadgudbaan dastuurka waana sababaha loo aaneynayo oo qaar ka mid a xubnaha simiyo ayaguna ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ku jiro ku guda jiro argoosi islamarkaana uu ka argoosanayo afartan sarkaal ee guddiga e b c ka tirsan oo natiijada ka hor imaaday irene masid ayaa iyadu waxa ay doorbiday inaysan iscasilin waxaana ay doonaysaa in kaalintii ay ku lahayd iyadoo ah gudi ka tirsan guddiga e b c ay difaacdo iyadoo u marayso qarin donald kipkorir ayaa oo twitterka kusoo qoraya waxa uu sheegay in ay amar ku siisay in ay difaacdo islamarkaana aysan ka tegin guddiga i e b c islamarkaana uu u doodo waxyaabaha lagu eedeynaya aysan jirin waxba waxa uu sheegay in uu maxka dacwad dhanka oo dastuuri ah uu maxkamadda sare uu ka gudbiyey oo kaga soo horjeedo guddigan madaxweynaha uu soo saaray iyo baaritaanada ay sameynayaan warbixinada ee guddiga ka soo baxaya ayaa sheegaya ee kulankan in ay ka hadli doonaan kulanka maanta waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku saabsan saraakiisha guddiga a b c ee shaqada madaxweynaha uu ka joojiyey iyadoo weliba ee saraakiisha iyo sidoo kale xubnaha kala duwan ee matalaya la doonayo in guddiga ay siiyaan warbixinno kala duwan ee ku saabsan xaalada xaaladda jirta iyadoo ay ka mid tahay warqadihii ay isku casileen waxaana sidoo kale guddigan laga doonaya inay madaxweynuhu warqadu qoraan madaxweynaha dalka william ruto sida ee ku qoran waxyaabaha loo igmay ama shaqooyinka la doonayo inay qabtaan kadib marka ay soo gabagabeeyaan ee kulankan la doonayo inay qabtaan
star f m ka dhagayso garbaxari mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
taliyii hore gobolka gobolka taliyahaniisa ee gobolka gad cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaal ayaa lagu qarxiyey tuulada suulaale oo ku dhow degmada luuq sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka bukaal ayaa la sheegay in qarax lagu xiray gaarigiisa xilli uu marayay tuulada suulaale oo shan kilomitir u jirta luuq bakaal ayaa hadda taliyaha ayaa ahaa taliyaha gacanta ku haya amaanka gobolka gado labadii sano ee lasoo dhaafay waxa uu ahaa nin anirade nin ay iska soo horjeedeen dhankaas iyo maamulka jubbaland oo ka howlgalo aniradii inay ka howlgalaan gobolka gedo waxaana dowladda dhexe ay toos ugu amar qaadeen aniradde ay ugu qaadan jireen amar eedow maamulkiisa madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudiga halkaasoo lagu soo dhoweeyey madaxweynaha ayaa ka qaybgelayay shirka dalalka carabta iyo shiinaha kaasoo looga hadli doono iskaashiga iyo horumarka wafdi wafdiga shiinaha ayaa la filaya inay tobnaan heshiis iyo afgarad ala saxiixdaan dalalka khaliijka iyo dalalka kale ee carabta kuwa ay khusayso tamarta amniga iyo maalgashiga wadamada khaliijka carabta ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxa ay xoojinayeen xiriirka ay la leeyihiin shiinaha iyo ruushka xilli uu sii kordhayo shakiga gobolka ee ku aadan sida ay uga go-an tahay saaxiibka muhiimka ah ee dhanka ammaanka ee maraykanka uu u hayo gobolka wararkii caalamka waxaa u waaweyn madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu sheegay in xarumaha tamarta ee dalka ukraine uu burburini doono iyadoo weliba weerara halkaasi marar kala duwan ay la beegsadeen oo dadka halkaasi ku qasabtay inay mugdi ay dhex jiiftaan waxaana tani haddii ay dhacdo weerarkan uu doonayo inuu ku qaado qeybaha tamarta ay halis ku noqonaysaa malaayiin shacbood dalkaasi ku nool iyadoo weliba xilligan xilliga qabowga qaaradaha yurub qaaradda yurub ay soo galayso islamarkaana dadka korontadu ay aada ugu tiirsan yihiin waxyaabo kala duwan ay u adeegsadeen waxa uu ku eedeynayay ukraine in ay bilaabeen tallaabooyin ay ku bartilmaamidsanayaan xarumaha shacabku ay leeyihiin sida isaga uu sheegayo waxaana uu sheegay uu farta ku fiiqay buundo muhiim u ahayd dadka ruushka oo uu sheegay in ay taasi ay tahay mid aad iyo aad u xun waxaana uu sheegay in dad badan ay ka cabaadayaan tallaabada iyo sidoo kale weerarka uu doonayo in qeybaha tamarta iyo xarumaha tamarta ee dalka ukraine uu ku qaado balse waxa uu sheegay in taasi aysan caqabad ku noqonayn islamarkaana aysan faragelinayn qorshahooda iyo howlgalladooda ku aadan waxay ka damacsan yihiin xarumaha tamarta ee dalka ukraine toddobaadiyun kadib toddobaadyo oo ruushka uu gantaallo ku garaacayay dalka ukraine ayaa waxaa ay curyaamisay waxyaabaha aadka ugu muhiimka ee dadka nolosha caadiga ay u adeegsadaan iyadoo weliba dadka ay saameyn kala duwan ku yeelatay sida biyaha tamarta iyo waxyaabaha kala duwan waxa uu sheegay in tani ay kaga jawaabayaan qaraxii bishii oktoobar ee buundada kerj oo uu ku eedeynayo dalka ukraine in ay qarxiyeen islamarkaana ay sidoo kale xarumihii korontada iyaduna ay saameyn soo gaartay